runtii horta waxa wey miisaaniyaddu waa mashruuc sharci oo inta badan ka yimaada xukuumadda waana mashruuca ugu wakhtiga yar marka la eego muxuu ahaye sharciyada ama mashaariicaha lasoo gudbiya xagga xerarka waxaa nidaamka maamulka maaliyadda ama xeerka maamulka maaliyadda ee waddanku uu sheegayaa in miisaaniyadda lasoo gudbiyo oo ay golaha soo gaadho horhaanta bisha tobnaad ee sanad kasta muddada saddexda bilood ee marka octoobar november iyo december la eego oo sanadkaa xilligaa taagan laga hadlayo waxaa loogu talagalay ka doodista golaha miisaaniyadda cusub ee xukuumadda soo gudbisay inay qaadato muddo ilaa laba bilooda ugu dambeynna horaanta bisha labayo tobnaad inay miisaaniyadda sanadka cusubi ay golahu baasgarayo madaxweynuhuna seexo muddadaas ayaa loogu talagalay inuu processkaasu dhammaado
waxaad sheegtay in ay dibdhac u jiro marka habsankan ku yimi miisaaniyaddu xagga xukuumaddu ka yimi mise idinkaa fasaxya galay xilligii aydun ansixin lahaydeen
runtii waxa weeyaan waa ka xunahay inay miisaaniyaddu imaka bishii juun bayna ku jiraayo dhammaada waxay ahayd in miisaaniyaddaas la ansixiyo horaantii bishii labayo tobnaad ee sanadkiina dhaafay dhibaatada waxay ka dhacday waxa weeye xagga xukuumadda waxa ay ka soo gudubtay miisaaniyaddu saddexiyo tobankii january ayay soo gaadhay golaha oo wasiirku golaha ka hor akhriyey wadarooska miisaaniyadda laba kun afariyo labaatanka january saddexiyo tobankeedii markuu wasiirku keenay waxay qaadatay muddo ilaa laba bilood meelahaas inuu golahuna uu ka doodo guddida dhaqaaluhu ay gacanta ku dhigto ay duba egis ku samayso golahuna sidiisaba qodobka shan iyo kontonaad dastuurka farqadiisa koowaad baa waxay sheegaysaa darooska miisaaniyadda marka ay xukuumada ka timaado golahu waxa uu awood u leeyahay inuu duba egis ku sameeyo soo jeedinna uu sameeyo waxna ka bedelo haddii isla qodobkaa shan iyo kontonaad haddii muddada isbeddelkaa uu sameeyey golo madaxweynuhu ku qanci waayo o lasoo celiyo qodob faradiisa labaad isla qodobkaasa wuxuu sheegayaa in lagu soo dhaqmo karayo muxuu ahaye miisaaniyaddii sanadkii hore si aanay howlihii iyo ageedeegyadii bulshada loo hayay aanay isu taagin halka haddaan marka ku yar hakada waxa weeye labadaa bilood golahu gacanta ku hayey ee diweegista lagu sameynayo daruuska miisaaniyadda golahu waxa uu gudbiyey oo uu ka baxay miisaaniyaddii oo uu golahu gacantaaga u qaaday saddexdii march baan filayaa in ahayd ee sanadkan laba kun iyo afar iyo labaatankii maalintaa markii loo codayana golahu fasax buu galay fasaxiiisana waxaa ahayd ilaa laba bilood iyo barmeelaha waad garan kartaan marka march saddexdeedii oo laba bilood iyo barfasaxa golahu uu galay waxay qaadatay wakti nasiib daro madaxweynuhu kuma qancin isbeddelkii uu golahu ku sameeyey miisaaniyaddii oo daroskeedii oo waxbaa isbedelaa maaragtay kulli dee uu golahu awoodo lahaa inuu sameeyo baa dhacday madaxweynuhuna toddobiyo tobankii march buu golaha dib ugu soo celiyey miisaaniyaddii golahoo markaaba fasax kusii maqan
markii lagu heshiiyey in ay doorashadu qabsoonto haddii ay miisaaniyaddanu la ansixin waayo ma laga yaabaa inay saameyn ku yeelato doorashada oo dibidhac uu ku yimaado
waxa weeye miisaaniyaddu runtii waa wixii wax walba ku raaqayn weye hadday tahay mashaariicdii xukuumadda fulinaysay hadday tahay arrimaha ciidamada hadday tahay arrimaha doorashooyinka xuseen hawan waan aaminsanahay in ay la helo in miisaaniyaddaas wax ansaxdo oo ay hirgalaan doorashooyinka muddaysan saddex iyo tobanka november si ay u dhacaan waxaanan ka shaqaynayna imanka ilaa saddexda weeg ugu dambeeyeyba sidaa miisaaniyaddaas oo aan usixin lahayd golaha u dhaafi lahayd muddada yaree transitionka ee ka harsan muddaxileedka madaxtooyada amaama xukuumadda inaanay noqonin goluhu mid annaga nagu suntanaada inaanu dubisho dhac doorasho oo annaga xaggeeya ka yimaado marka halkaa waa soo awdeynaa hadii ilaa ka dhawaa ayaaban soo